إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid a faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qaraxyo kolonyo ciidamo etoobiyaana lagula egtay gobolka baay in ka badan toban askari oo israa'iil ku jiraan ayaa dhimashiya dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose ku dhowaad soddon askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabul ayaa lagu dilay weeraro ka dhacay dalka afghanistaan dadweynaha ku nool magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya lacaga canshuuraada ay dowladda federaalka kusoo rogtay qoys weliba oo degan muqdisho soomaalida qurbaha ku nool ayaa walaac ka muujiyey inaysan isbitaallada ku booqan karin dadka uu kaga dhaco xanuunka coronavirus warkeena waxaad sidoo kale ku maqli doontaan xubinta ganacsiga إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلام waa toddobaiyo labaatanka bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriyada warkii oo dhan faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qaraxyo kolonyo ciidamo etoobiyaana lagula egtay gobolka baay wariyaheena maxamed ciise ayaa warkan inoo faahfaahinaya faahfaahino ayaa ka soo baxaysa lix qarax oo saacadihii lasoo dhaafay lala beegsaday kolonyo ka mid ah xabashada itoobiya kuwaas oo ku socdaalayay qeybo ka mid ah wilaayada islaamiga ee baay iyo bakool waxay si gaar ah ugu dhaceen qaraxyadan waddada isku xirta degmada bardaale iyo deegaanka awdiinle waxaa halkaasi khasaaro culus oo kala duwan kasoo gaartay ciidamada itoobiya oo halkaas ku socdaalayay laba gaari ay wateen kolonyadan xabashada itoobiya islamarkaana ay haleeleen qaraxyada ayaa waxaa ku dhintay saraakiil miinobaarayaal itoobiyaan ah ciidamada itoobiya oo waddada u dhexaysa bardaale iyo baydhabo ku safrayay laba toddobaad wax ka badan oo xiriir ah ayaa waxay si joogto ah ula kulmayaan weeraro qaraxyo ah oo uga imaanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab in ka badan toban askari oo israa'iil ku jiraan ayaa dhimashiya dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose wararka ka imaanaya degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in qaraxyo xoogan lala egtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo dhaliyey khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashiya dhaawac ugu yaraan laba qarax ayaa lala egtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana labadaas qarax ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka ay sidoo kale ku dhaawacmeen kow iyo toban kale oo ay ku jiraan saraakiil sarsare xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraradan waxaana gobolka shabeellaha hoose aada ugu sii badanaya weerarada ay la kulmayaan ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka qaraxyadan ayaa kusoo aadaya xilli habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar xoogan ku qaadeen degmada qoryooley fariisimaha ay kaga sugan yihiin ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka sida ay soo sheegeen dad goobjoogayaala oo ku sugan qoryooley dagaalka ayaa ahaa mid culus islamarkaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana la maqlayay takbiirta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadweynaha ku nool magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya lacaga canshuuraad ah oo ay dowladda federaalka kusoo rogtay qoys weliba oo degan muqdisho cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan inoo faahfaahinaya qaybaha kala duwan ee dadweynaha reer muqdisho ayaa ka cabanaya in dowladda federaalka ay kusoo rogtay lacaga zaa'id ah oo laga qaadayo qoys weliba oo ku sugan magaalada muqdisho arrintan oo ah mid nawceeda uu ku cusub yahay dadweynaha ayaa aada loo hadalhayaa waxaana baraha bulshada la isku weedaarsanayaa warqado ay maamulada gobolka banaadir ee dowladda federaalka ah siiyeen qoys weliba taas oo ay ku qoran tahay bixiya lacagtan haddii aad bixin weyso waxaad mudan doontaa tallaabo sharci ah sida ay ku qoreen warqadooda qof ku sugan mid ka mid a degmooyinka magaalada muqdisho oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegaya in gurigiisa la keenay warqadan oo lagaga doonayo inuu ku dhiibo lacagga weliba xilli uu gurigiisa ka maqnaa wuxuuna sharxaad inaga sii doonaa dhibaatada ay ku qabaan iyo qaabka ay uga falceliyeen waxaan kamid ahay dadka degan degmada shibis mudalelna deganaa marka waxaa jirta in maamulka degmada shibis warqad ka timiday oo dad dhalinyaro ay mataqaanaa meelaha ay wadeen xafadahana loo qeydinaya qoysaska ayaa jirtay warqadaas markaa saas darteed shalay ayaa warqada la keenay maantana waxaa soo baxday in dad degmada tegay lagu yiri waxaa bixinaysaan lacag toban doolar oo diiwaangelin qoys la yiri muddo afar labaatan saaca qoyskii aan ku imaan xarunta degmada in tallaabo sharci laga qaadayo dad qoysa ee guri degan yani muxuu ahay de in la yiraahdo lacag keena yani sharciyan meeshaas aniga boos mataqaanaa oo lacag looga qaadi kara inay jirta ma aaminsan tan kale haddii degmadu howl ay qabsanayso wixii adeega oo shaqooyinkeeda ku baxaaya maaha dadka in la saaro waajibkooda waana responsibilitigooda iyagaa laga rabaa bushaaray ku qaataan yani muxuu ahatay iyagaa ku shaqeeya saytalkaasay ku joogaan waa shaqadoodii yani dadka masaakiinta in marka yani xoogaas lasoo saaro shaqa iyagu ay qabsa lahaayeen waxaa ku qoran booliskii muddo afar iyo labaatan saac maawaaye waxaa laga qaadayaa tallaab waafaqsan sharciga dowladnimada asaasaa ku qoran lacagahan cusub oo ay soo kordhiyeen dowladda federaalka ah ayaa waxaa ka siman qofkii ganacsadaha ah iyo kan aan shaqaynin ee gurigiisa fadhiya intuba waxaana maalmo ka hor maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka uu dadweynaha ogeysiiyey in milkiilayaasha guryaha laga rabo lacago badan iyadoona warqadaas ay la socotay hanjabaad ah qofkii aanan dhiiban inuu ciqaab mutaysan doono reer muqdisho ayaa sheegaya in dhibaato badan ay ku qabeen awl canshuuraha dowladda federaalka oo maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaysa haddana arrintan ayaa ku noqonaysa dhibaato hor leh weliba iyadoo ay sheegeen in xaalad adag lagu jiro inta badan wadooyinka magaalada muqdishona ay u xiran tahay dowladda federaalka dhaqaalihii magaalada muqdishona uu hoos u dhac adag ku yimid ku dhowaad soddon askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabul ayaa lagu dilay weeraro ka dhacay dalka afghanistan wararka ka imaanaya dalka afghanistan ayaa ku waramaya in ciidamada imaarada islaamiga afghanistan ay fuliyeen silsilado weeraro ah oo lagu beegsaday ciidamada xukuumadda kaabul kuwaas oo dhaliyey khasaare kala duwan weeraro maalintii shalay ka dhacay gobollo ku yaala waqooyi galbeed ee dalka ayaa dhaliyey khasaare dhimashiyo dhaawac leh oo gaaray ciidamada xukuumadda kaabul ugu yaraan labiyo toban askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabul ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weeraro ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka balakh kuwaasoo ay fuliyeen ciidamada imaarada islaamiga afghanistan waxaa sidoo kale maanta oo isniina ciidamada imaarada islaamiga afghanistan ay fuliyeen weeraro xoogan oo khasaare adag lagu gaarsiiyey ciidamada xukuumadda kaabul weerar ka dhacay saldhig military oo ku yaala waqooyi bari dalka afghanistan ayaa lagu dilay ku dhowaad labaatan askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabul war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee maamulka xukuumadda kaabul ayaa lagu sheegay in dagaalyahano ka tirsan mujaahidiinta imaarada islaamiga afghanistan ay weerar ku qaadeen saldhig military oo ku yaala deegaanka khoojaykar ee gobolka takhaar halkaasna ay ku dileen toddobiyo toban askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka waxaa sidoo kale weerarkaas lagu dhaawacay laba askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabul sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda kaabul muddooyinkii u dambeeyey waxaa aada usii xoogaysanayay weerarada ay fulinayaan ciidamada imaarada islaamiga afghanistan kuwaasoo si gaara u beegsanaya ciidamada xukuumadda kaabul taasoo la daala dhacaysa weeraro kaga imaanaya dhanka mujaahidiinta iyo khilaafaad dhexdeeda ah xilli ciidamada shisheeyaha ay bilaabeen inay isaga baxaan dalka afghanistan oo ay ku duuleen sanadkii labada kun iyo kowda soomaalida qurbaha ku nool ayaa walaac ka muujiyey inaysan isbitaalada ku booqan karin dadka uu kaga dhaco xanuunka coronavirus maxamed daahir cali sow ayaa warkan inoo faahfaahinaya cudurka corona uu gaaray waddamo badan dunida si aad ahna ugu fiday dalalka yurub iyo ameerika ayaa sababay in wax kasta ay isbedelaan iyadoo ay kala fogaadeen dad isjeclaa oo qoys iyo ehele ahaa dadkaasi waxaa ka mid ah soomaali badan oo ku nool dalalka uu aafeeyey xanuunka kuwaasi oo ay ku adkaatay inay arkaan amaba ay booqdaan eheladooda la geeyey isbitaalada dad soomaali ah oo la geeyey isbitaalada ayaan dib loo arkin halka kuwo kalena xaalkooda aanan laga warhaynin mid ka mid ah soomaalida ku nool london oo lagu magacaabo warsame maxamed geedi ayaa sheegaya in xaaska u dhaxday la geeyey isbitaal ku yaala london balse ay ku adkaatay inay arkaan iyadoo loo diiday xitaa inay xiriir ka helaan oo ay ku booqdaan isbitaalka markii dambena waxa uu sheegay in loo sheegay afadiisa inay ku dhimatay gudaha isbitaalka qaybta dhakhaatiirta aan la xiriiraysa laftiga ayaa culays weyn nagala kulmay taasoo ah xiriirka taleefonka inaan lagaa qaban taleefonkan mar lagaa qaban maayo mar waxa waa kaa qabanaya waxay ku leeyihiin annagaan ku saawacaynaa biisi aanha mashquulaan aan ku saawacaynaa yacni waxaa laga yaabaa afarlaatanki saacba inaa mar ribood ay ku soo siiyaan runtii markii noogu dareed oo murugada iyo welwelka oo nagu bilowday waa qofkaagii oo jiran haddii hooyo ahaa laheyd haddii xaaskaaga ahaa laheyd haddii walaalka ahaa laheyd ahaa laheyd marka uu intaasoo dareen iyo asxaab haddii ahaa laheyd yani xiriirkeeni aada uu yani u xumaaday runtiina tiraanyo iyo murugo mid leh ayuu ahaay oo aadan qofkii aadan gedgedi karin ama aadan soo fiiri karin ama aadan sina taas waxaa noogu xigtay in maalinta dambe naloo soo sheego la yidhaahdo xaaskaaga waa dhimatay dhibaatadan kuwa la mid ah waxaa qaba dad badan oo soomaali ah oo ku nool dalal kale oo yurub ah iyo ameerika kuwaasi oo loo diiday in ay raacaan amaba ay arkaan ehladooda uu haleela xanuunka coronavirus dadka dhintay oo aad u badan waxa ay keentay in xabaal wadareedyo lagu aaso dadka reer galbeedka waxa ay u arkayeen in xanuunkan ay ku joojin karaan in aanan wax tacaamula la samayn qofka uu cudurka ku dhacay laakiin taa ma aysan u horseedin oo cudurku waxa uu noqday mid meel kasta gaaray oo aada u fiday meelaha qaar dunida waxaaba la soo sheegayaa dadka uu xanuunka ku dhacay in aysan helaynin wax daryeel ah taa beddelkeedana qaarkood baa lagu dilayo gudaha isbitaalada talyaaniga ayaa ka mid ah waddamadaasi oo dhakhaatiirta ay sheegeen inay ku adkaatay in ay daryeel u fidiyaan dadka da'da ah oo iyagoo dhimanaya laga tegayay islamarkaana ay doorteen inay wax u qabtaan oo keliya dhallinyarada halka warkaas aad kala socotaan waa idaacaddii islaamiga alfurqaan markanna waxaad kusoo dhawaataan xubinta ganacsiga تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي قصيدتي بدأتها xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirkii ugu dambeeyay ee dalagga waddanka sidoo kale xubinteenna waxaad ku maqli doontaan diyaargarow ku aadan bisha barakaysan ee ramadaan oo laga dareemaya mid ka mida suuqyada ku yaala wilaayadii islaamiga ee shabeellaha dhexe raashinka waddanka haddaan ku horreyno waxaa suuqyada ugu badan ee laga hela ka mida kuwa ku yaala koonfurta soomaaliya gallayda ayaa ugu horraysa oo ka soo go'da beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa koob iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa la iibinayay toddoba boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah masigada waxaa koombadeedii amashoodeedii la iibinayaa saddex kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa maanta la iibinayay boqol sagaashan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan eegno koombadeedii waxay yeed afar iyo labaatan kun loorkeediina waa hal milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah sisinta kiiladeedii waa saddex iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah saliid macsarada haddaan eegno jiritaankeedii waxaa la iibinayay sagaal boqol oo shilinka soomaaliga ah liitarkeeduna wuxuu ahaa konton kun oo shilinka soomaaliga ah markaana haddaan u weecno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii doolar lagu beddelayay lix iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan iyo lix boqol oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah maalmo qura ayaa ka dhiman bisha barakaysan ee ramadaan waxaana suuqyada wilaayaadka islaamiga ah laga dareemayaa diyaargarow ku aadan soo dhoweynta soonka waxaa goobaha diyaargarowga laga dareemaya ka mid ah suuqa degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe wariyaheenna ciidaruw sabriya ayaa booqday suuqa aadan yabaal wuxuuna waraysiyo la yeeshay qaar ka mida ganacsatada degmada ganacsatada ayaana ugu horreyn ka warramaya waxyaabaha ay dadku ka iibsanayaan iyo soo dhowayntooda ku aadan bisha barakaysan ee ramadaan ramadaankan shayga ugu horreeyo oo hagga ramadaanka muslimiinta ay isticmaalaan timirta ayaa ugu horrayso sida burka sileecadayda baastada misagada dalka bariiska oo saas isna loogu badnay saliidda macsarta waxyaalahaasa isticmaalka hadda ugu badan oo hadda ramadaanka taanku kala dhigdhigo oo hadda shaarka isticmaalka ugu inkastoo gobol qadood oo fairis oo ku dhacay shayga hadda oo ugu daro ugu muhiimsan waa timirtu waxaa waaye jimlana waa la iibiyaa tafaariiqna waa la iibiyaa labada qofti oo tafaariiqo kale laba doorar aad ka gadnaa kiiladeeda qofti ee kartuun rabto kale tuma afar doorareeya bar haddii ay kartuun ay qaadayso hadday kiila kiilatana saasaan iibinaa v a b da timirta loo yaqaan loogu jecel oo v a b da oo loogu jecel bisha ramadaan ee barakaysan markii ay timaado oo kale dadku inta badan waxa ay iibsadaan maxaa ka mid a walaa iibsiga waxaa u badanta timirta ugu horrayso burka ku xigo saliiddaa ku xigto labada nooc oo macsarey cadayba le baastada oo ruuxooda ku xigto sokorta habashigeedu kamaba degto idu waa mar walba waa la qaadaa bariiskaa ugu gaaban inkastoo fariiskiisuna maanta si aad aad u waasha isaga koroonaha ka waran marka ramadaankan oo kale maadaama aad waxyaabihii kasoo iibsateen magaalada muqdisho ama meelo kale saamaynta oo idinku yeesha haddii aad tihiin ganacsatada degmada aadan yabaal wallahi nu haddaan fayownaho soconna wax waxba naguma yeelan waxay ku yeesha jirtaa laakiin anugu waa alxamdulilah raashinkoo kaleta sidii badeecadoo kale sidii bariiska saleecadayda sidii qiimo oon biryaha looga baran oo kale gaarin qiimigooda baasadoo kale ruuxooda waa ku darta laakiin waa waxyaala waa kala rooyihiin waxna qadkii ka baxeen waxna waa xoogaa wax dhow insha allah waxaan si rajeynaa bisha ramadaan oo kheyrkeeda barakada iska wadato inay xoogaa soo wada qaboobaan jecla ilaa idinkiisaan ka barana ilahay calijiin cabdulasan gaab ayuu ahaay oo ku sugan degmada aadan yabaal aad baad u mahadsantaha calijiin sidoo kale mid ka mid ah haweenka maqaaxiyaha ku leh degmada aadan yabaal iyo dumar kale ayaa dhankooda ka warramaya sida ay ugu faraxsan yihiin soo dhoweynta bisha ramadaan bismillaahi raxmaan raxiim bisha ramadaan oo barakaysan waan ku faraxsannahay waan suulaannahay maasha allah ee dadka waxaan kusoo dhoweeyaa gacmo furan maqaayadda degmada aadi baan aan ku leehay sida wanaagsan ayaan u soo dhoweynaa maqaayaddu waxay leedahay cabitaano kala nuuca iyo raashin kala duwan mugga sida hilibka cundada kala nuuca cabitaanada kala nuuca qudaarta mugga bisha ramadaanoo barakaysan waaba sugi laanaha inta ka dhiman aad ayaan ugu faraxsannaha dadkan u soo dhaweeheeda walaal waan soo dhawaynayaa aad iyo aadaan ugu faraxsanahay bishaas barakaysan oo khayrka badan oo runtii bil aad iyo aad u khayr badana waxaan leeyahay ilaahay samaha nagu gaarsiiyo kuwii ku cibaadaysta allaha naga dhigo kuwii laga ajar siiyo allaha naga dhigo bishaas barakaysan aad iyo aadaan ugu faraxsanaha awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan haddii aan galo arrinta aad i weydiisay oo ah bisha ramadaan sidee loo soo dhaweeyahaa degmada aadiibaal bisha barakaysan waa bil barakaysan ilaahayna noo soo dejiyey alxamdulilaah waa ilaahay bishii uu nagu qur-aanka soo dejiyey oo maxaanku iraadaa muslimiinta dhammaanteed ay ku midaysaneeday ilaahay waxaan weydiisahaynaa inuu caafimaad iyo nabad iyo khayr iyo uu nagu gaarsiiyo si fiican ayaan usoo dhaweyhaynaa alxamdulilah waanu ku faraxsannaha aad aad aadaan ku faraxsannaha diyaargarowgan ku aadan bisha ramadaan ayaana laga dareemayn magaalooyin waaweyn oo ka mid ah dalka kuwaasoo ay maamulaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada maadaama bandow lagu soo rogay iyadoo lagu marmarsiyoonayo ka hortagga cudurka korona intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa dhegaysigiinana waad ku mahadsantihiin